bulshadan degan deegaanka asxaabiyiita oo ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa goob fagaaraa isugu soo baxay iyagoo iska mamnuucay isticmaalka maandooriyaha qaadka arrintan ayaa waxaa ka shaqeeya culimada iyo waxgaradka deegaanka iyadoona bulshada si diiran usoo dhaweeyeen sidoo kale bulshada ayaa ku heshiiyey inay iska foogeeyaan qofkii lagu arko maandooriyaha qaadka isagoo isticmaalaya ama gadaya kadib markii ay shaqooyin u sameeyeen dadkii qaadka ganacsan jiray qaar ka mid ah bulshada deegaanka asxaabiyiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ku hayo qaadka iyagoona sheegay inuu qosas ku saameeyey taasi oo keentay inay burburaan guryo fara badan waxayna dhaheen sida tan sabkaunt waxaan ku heshiinay qaad inaan iska joojinna go-aano ayaan ka soo saarnay dadkii qaadka gadaya ayaan la fadhiisanay marxaladooyin badanaad soo maray muxaadarooyin badanaa magaaladan laga dhigay saas darteed marka deegaankan waxaad isku raacay qaad in laga joojiyey waddo kastoo loo maraba qaad in laga joojiyey ninka haddaas fiirisa bergacaas fiirisa waxaa waaye waa wiil meeshaan tinoo qurux badan waa noolyah ciddiisa kama warqaba ilmihiisa kama warqaba ilmihiisa agownimaa islaamta ku rafaaday meel meelay ku nool yihiin maaqaan waxa dhilli bergadaas meelaha keelan waa kaas salliya meelaha saaxada la dhigana waa kaas la kor fadhiya habeenii dhiraar waxaa kaloo la arkay reero badan ay ku burbureen oo ku cid waayeen oo gabadh iyo wiil badan ku kala tageen oo lugaashaad cido ku burbureen oo ilmo alxamdulilaahi oo aabbahood as dhiminin ay agoonna kala noqdeen dhibibkaasna waa jiraan war ilaahay ninku dhaarsiya nin cumrigiisa lixtan ama konton ama toddobaatan aas yahay oo habeen walba loo soo hoyanaa oo wax ilaahay aad xaaraan ka dhigo cunaa oo ilmihiisku korinaa oo ciddiisku masruufaa xataa gaalado gaalad in la dhiminaa waa ogyihiin aadba dhiminteeda wax ka horre inaad ku xisaabtan waa fiican dowladda kenya ayaa u iibgeysa maandooriyaha qaadka deegaaniyo degmooyin dhac dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysigeeda maadaama dalkeeda lagu tiriyo dalalka ugu faqarsan qaaradda afrika